sidaad warkaba ku maqlayseen wararka ka imaanaya magaalooyinka baydhabo iyo baardheere ayaa sheegaya in maanta ay ka kala dhaceen laba qarax oo kala dambeeyey qaraxa baydhabo waxaa ku dhintay hal qof afar kalena waa ay ku dhaawacmeen halka qaraxa ka dhacay magaalada baardheerena uu sababay dhaawac faahfaahinta qaraxa hore ee ka dhacay magaalada baydhabo waxaa inoo haya wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh qarax wuxuu ahaa miino lagu aasay meel ku dhow maqaayad yar oo biibita ah oo ku taalla xaafadda cadaadda ee magaalada baydhabo waxaa ku dhintay hal qofood oo rayid ah waxaana ku dhaawacmay afar ruux kuwaasi oo saddex ka mida ay rayid yihiin maqaayadda agteeda qaraxa uu ka dhacay mararka qaar waxaa tagay ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya dadka dhaawacmay waxaa la dhigay cisbitaalka magaalada baydhabo kuwaasi oo haatan lagu dabiibayo goobjooge ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen innaa lilaahi waa inaa ilayhi raajicuun weliba garax ku dhiyey magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda ideede gabalan dhow meel eekunku dheerayna qarax oo dhulka ka duuganaay ah i kor saarnaay ahba maqaayada hayti gabal maqaayada laka dadaayay qada iyo raashingna hata laka karyaaya hayti oday waayele reer xaafade ana ka dhamadi widaadi maqaayada lahaytina ka dhaawanti anug yaro ya dhalina ka dhaawami dhalinyaro kale oo yaryaro garaafaha deerti garaafi yar e oo saas dhibanhayna deerina jaraan hata isbitaalna hata aneenseena masiibadaasa meelo ku dhiidi oo ilaahay dadku wareejiis odaygaasa ka dhamadi dhib kalema ku dhiina dad shacab e meel isku ku aweeya isku shaahi dhammaay dhibaato laankawen hasku hoogsidi beryo shiidka shagayay beryo beeriroy e yo maqaayadaas isku kudadaayay qaraxa laha dhaadhiki walka qaraxii danta gaar ee lakuleeyi kale unama sheegan korna masiibadaasa meelo ku dheedi ciidamo maamulka koonfur galbeed ka tirsan ayaa tagay goobta qaraxa uu ka dhacay waxayna wadaan baaritaano ku aadan cidda qaraxa ku lugta leh saraakiisha maamulka ayaan weli ka hadlin qaraxaasi ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay qaraxa ka dhacay magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mahadsanid catoosha dhinaca kale waxaa faahfaahin laga helayaa qaraxa ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gedo qaraxa galabta ka dhacay baardheere ayaa waxaa loo adeegsaday mootobajaaj la dhigay waddada dhinaceeda taasoo walxaha qarxa laga soo buuxiyey waxaana lagu bartilmaameedsaday maareeyaha garoonka diyaaradaha ee baardheere jaamac cali hire guddoomiyaha degmada baardheere maxamed cabdulaahi yuusuf ayaa waxaa arrimahaasi ka wareystay wariyaha v o eda magaalada kismaayo aadan maxamed salaad
gaari uu watay maareeyaha garoonka degmada baardheere jaamac cali cabdi iyo kooxidii arxawayaasha ahaa ee al-shabaab qarax la beegsadeen xilli uu kasoo rawaxay shaqa maalmeedkiisa cadi ah oo garoonka uu kasoo rawaxay alxamdulilah wax kasaare ma jiraan oo gaarigii garaaqoyn iyo xoolaa burbu gaari soo gaara maskaxeen isaga ilaalinta dhamaan wadada wada alxamdulilah shacabka ah sidoo kale marka dhaawacid ka fudo bisacaba meelaha mariyaha jira oo iyaga sida khasaare aad ku weyn aan ahayn marka sidaas wax u dhaceen alxamdulilah xaalada daraadii dibada tirada guud ee dhaawacyada qaraxaasi misey noqonayaan guddoomiye hadda dhaawacyo tiro badan ma jira maareeyuhu iyo garoon maareyaha garoonka iyo ilaaladiisa waa ay fiican yihiin wax soo gaareen hayaasta malahan dowladda walaala qaxay guri waxaa shacabka iska jirayaan iyo kuleylka waxaas laakiin dad rayid ahaa oo goobta ka agdhawaa oo ka xamaalanay oo dhaawacyo sahlan ay gaareen baa jira oo kulli ilaa laba qof aan isleeyahay sida kulli aan macnaha hadda dadkaan soo tirkoobnay marka sida ay la damacsanaayeen mas-uulkiin naftiisa ay halis geliyaan ama dilaan booqashooda ahaa laakiin wuu fiican yahay alxamdulilah isaga ciyaaradiisa dadkaa rayidkeen hadda dhaawacyo halisa maahan marka hadda xaalka sida guud waa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa dhagartoodii baajiyey baaritaano kulli aan ku wadnay iyona way jiraan iyo dabagallo marka xaalkaas waxkaas hodha
warar baa sheegaya in maareeyaha iyo labadii askari ee la socotay dhaawacyo halisa ay soo gaareen taa bal ka waran guddoomiye waa beenabuur kuwa wararkaas haasinayana waa kuwa shabaabka dadka taageero oo qeybta baladadka taageero warkaas waa beenabuur sicida ay kugu xaqiijsadeensa xiritaan adiga marka maarey wuu fiican yahay boqol kiiba boqol waxayna waa yaraatay soo gaaray oo culays ma jiraan oo aanan ka ahayn dee qof gaari oo la qaxay waa dareemi karta waa shil galay juujuuta gaariga iyo waxa ay kulaylka moodka aanan ka ahayn marka wuu badda alxamdulilah waa shabeelka caadigooduu wataa marka galaalahiisana sidoo kale waa fiican yihiin dhaawacyo gaar ma lahan marka ilaahay baana ku mahadsan in kooxii khawaarijta ah xalaawayaasha dhagartii u maleegeen uu ka badbaaday marka inuu ha yaratay wax culays oo halkaa ka jira ma lahan waa uu fiican ugu qabaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada baardheere maxamed cabdulaahi yuusuf waxa uu waramayay wariyaha v o e da magaalada kismaayo aadan maxamed salaad